أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati fusilad casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo sagaalaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamin aayaatihi annaka tara alarda khaashica wamin aayaatihi alla aayaadkiisa waxaa ka mid ah annaka adiga taraa inaad arkayso al-arda dhulkii ayaad arkaysaa khaashicatan xaal ay tahay midii dullaysan ama khaashicatan xaal ay tahay midii engegan fa-idaa haddii anzalnaa aan dejinno calayhaa dhulka korkiisa almaa-a biyihii aan ku dejinno waa biyaha roobka ah ihtazat way dhaqdhaqaaqaysaayo inay dhirayso ayay ku dhaqdhaqaaqaysaa warabad way bararaysaa oo wixii ku jiray baa markaa intay dildilaacdo kasoo baxayo in aladii allihii axyaa nooleeyey haa ardada ama dhulka nooleeyey la muxyil mowtaa kuwa dhintayna kan soo nooleynaya waay innahu alle calaa kulli shay-in shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun midkii awoodis badan waayo oo awoodo markii uu rabbi subxaanahu watacaala uu kasoo hadlay aayaadka kowniga wax kamida oo habeenka iyo maalinta iyo qoraxda iyo dayaxa iyo laga soo hadlay ee rabbi cibaadadiisana uu baraarujiyey uu yihi laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar wasjuduu lilahi aladii khalaqahunna aayaadkaas marka habeenka iyo maalinka cirka iyo dhulka markii uu waxdaaniyadiisa kusoo tusaaleeyey xujo iyo daliilna uu uga dhigay haddana daliil kale oo bachiga ku saabsan iyuu rabbi halkan uga hadlayaa oo maxaa yeelay dood iyo muran ayay waxay ka keeneen gaaladii qof dhintay oo baaba-ay inaan lasoo nooleyneynin bay muran ka keeneen wax ay mar walba arkayaan baa marka xujo iyo daliilba looga dhigay marka allah wuxuu yidhi wamin aayaatihi aayaadka calaamadaha ilaahay subxaanahu watacaala addaalati calaa waxdaaniyatihi addaalaati calaa waxdaaniyatihi waxdaaniyadiisa tusaya waxaa ka mid ah annaka tara alarda jumladan marka annaka tara alarda waa mubtado waay wa min aayaatihina waa khabar muqadam masder baana lagu qadarayaa annadaas iyo waxa ka dambeeyo waxay noqonaya marka wamin aayaatihi ru'yatuka alarda khaashicatan yacnii ru'yatuka adiga aragtidaada alarda dhulkii aada arkaysa khaashicatan iyadoo yaabis ah oo kadib ilaahay uu nooleynayo min aayaatihi bay ka mid tahay ilaahay aayaadkiisa waxdaaniyadiisa isaga lagu garanayo ayb wamin aayaatihi alla aayadihiisa tusayo waxdaaniyadiisa waxaa ka mid ah annaka adiga taraa waad arkaysaa al-arda dhulkii baad arkaysaa khaashicatan xaal ay tahay midii engegan oo qalalan khaashicatan marka laba tafsiir baa ku jirta oo qataada asaga wuxuu leeyahay khabraa'a mutahashimatan dhulkii isagoo bus ay ka kacayso booraystay oo wixii ku yaallay cawskii iyo geedihii ku yaalayna intay qallaleen ay jajabayaan iyaga dhanba haddii gacanta sidaa lagu yiraahdaba ay bash dhahayaan dhulkii marka iyadoo sidaa u booraysatay ayaad arkaysaa ashari abuu mansuur al ashari wuxuu yidhi idaa yabisat ilardu dhulku marka ay qallasho ardadu ay qallasho walam tumdir aynan roobaynin qiila waxaa la yidhaha qad khashacad dhulkii waa khushuucay yani waa dulloobay yani waa hallaabay ayb wa samictu alcaraba taquulu waxaan maqlay buu yihi carabta oo dhahayaan ra-aynaa arda bani fulaanin khaashicatan reer bani fulaan dhulkoodii waxaan aragnay inuu qallalan yahay uu abaaraystay ayb waxay la mid noqonaya haddaan saa marka u macnayno watara alarda haamidatan fii suurati alxaj baan kusoo marnay haamidatan iyo khaashicatan isku miday noqonayaan markaas tafsiirkaasaadna moodaa siyaaqu inuu aada ugu xoog badan yahay ibnu cabaas isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi khaashicatan midii dullaysan ayb oo laylisan ayaad arkaysaa dhulka laakiin kaa horaad moodaa marka inuu aada ugu xoog badan yahay fa-idaa haddii anzalnaa aan dejinno calayhaa dhulka korkiisa aan ku dejinno almaa-a biyo aanu kusoo dejinno biyihii roobka ihtazat dhulkii wow ay dhaqdhaqaaqaysaa ay taxarakad binabaad dhir ayay ku dhaqdhaqaaqaysaa oo dhulkii marka wuu dhiraysanayaayo dhirtii ayay ku dhaqdhaqaaqaysaa warabad way weynaanaysaayo waa bararaysaa way kor noqonaysaa oo dhulkii markay biyihii galaan intuu markaa yacnii biyihii awcabo ayaa markaa wixii ama lagu beeray amaba ilaahay subxaanahu watacaala dad cawskii oo dhulka kasoo dhalinayay intuu ardadii ay kor usoo kacdoy bararto ayay dilaacaysaa markaasaa cawskii iyo dalagii iyo dhirtii iyo waxyaabahabaa marka kasoo baxayo oo fud kasoo dhahayo ayb fa-idaa haddii anzalnaa aan dejinno calayhaa dhulka korkiisa almaa-a biyihii aanu kusoo dejinno ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa warabad way bararaysaayo waa weynaanaysaa way kor noqonaysaa ina aladii haddaba marka maxaa lagugu sheegayaa ina aladii allihii axyaa nooleeyey haa dhulkaas allihii nooleeyey la muxyil mowtaa kuwa dhintayna kiin ka nooleynaya wa isaga unbaa noolaynayo marka bacdigii maxaad ku diidi kartaan waa marka inahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis qadiirun qaadirun midka awoodo waayo oo aada u karo ina aladiina yulxiduuna fii aayaatina laa yakfawna calayna ina aladiina kuwa yulxiduuna iilayaan oo leexinayaan fii aayaatinaa aayadaheenna leexinayo laa yakfawna ma qarsoonaanayaan calaynaa annaga korkeenna ka qarsoonaan maayaan afaman axad yulqaa la tuuray fi nnaari naarta dhexdeeda lagu tuuray miyaa khayrun khayr badan aman mise ruux ya-tii imaanayo aaminan isaga oo nabadgalay xaal uu nabad mid nabadgalay uu yahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha icmaluu iska sameeya maa shi'tum waxaad doontaan sameeya innahu alle isagu basiirun midkii arkid badan waay bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan aayadan rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa yulxiduuna iilayaan leexinayaan fii aayaatinaa aayadaheenna ilxaadku marka waxaa la yidhaahdaa aayadihii in la leexiyo saddex wej baana culimadii hore ay ku fasireen oo tafsiirka ma'huurka saddexda wej mid waxa ay tahay mujaahid baa wato isagu wuxuu yidhi ee yulxiduuna fii aayaatina bilmukaa-i waatasdiyati marka aayadaha la aqrinaya ayay waxay laqwi bay sameeyaanoo sacabtun iyo foori iyo wixii lamida muusiko iyo wax lamida ayay ku dhex furaan aayadihii shaa caley waxaan soo marnay waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'ani walqow fiihi nacam tafsiir sidaa buu dhahayaa tafsiirka tafsiirka kale qataado ayaa wato isaga wuxuu leeyahay in aladiina yulxiduuna fii aayaatina kuwa aayadaheenna leexinayaan bitakdiibi maxay aayadaha ilaahay ku qalloocinayaan inay beeniyaan way beeninayaan marka beenintaas ay beeninayaan baa marka ilxaadkii ahba tafsiirka saddexaadna ibnu cabaas ayaa wato oo waxa uu leeyahay in aladiina yulxiduuna fii aayaatina aayadihii bay marka waxay u fasirayaan wejkoodii wej aan ahayn bay ku fasirayaan markaasay qalloocinayaan ilaa aada arkayso xataa islaamka wixii cagsiga ku ahaa ee diintu ay ka digaysay qaar dadka ugu yeerayo haddana aayad daliishanayo marka ilxaad fii aayaatillaahi waa in aayadihii macnaha laga bedelo waana sifadii yahuudda lagu yaqaanay oo min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wyaquluuna samicnaa wacasaynaa wasmac gayra musmacin waraacinaa layan bialsinatihim waطacnan fi اddiin marka macnahana waa macno saddexaad waaye waana macno aada u xoog badan waay weliba nacam saa darteed ilxaadku laba meeluu kusoo arooray qur-aanka uu uga soo arooray asmaa'da alle in la qalloociyo oo la leexiyo iyo in la leexiyo aayaadka alle in la leexiyo aayaddan marka waxay tilmaamaysaa alilxaad fi aayaati illahi asmaa'da alle in la macnahooda la qalloociyana suuratu lacraaf aan kusoo marnay walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ihi halkaana marka asmaadii marka baabka asmaa'da iyo sifaatku waa ku jiraan waayo magac walba asmaa'da alle waa aclaam alle waa u yihiin mushtaqaadna wey yihiin macnaa ayaa sifo ayaa markaa ka dhalanayso isimka alle marka magacii hadday qalloociyaan sifadiina waa qalloocinayaan ilaahay ou lahaa wayn halkanna marka in aladiina yulxiduuna fi aayaatina aayadihii bay sidii muraadkii alle ma ahane muraad kaley ku fasirayaan inta badanna marka sidaa ay imaanayso waa marka dadku ay ahwaa qabaan oo iyagu markaa yacnii ay hawadoodu ay ka hormarto inay markaa yacnii adiladu markay ka hormarto oo sida badan dadka qaar badan waxay ku kacaan ama ay sameeyaan mabda' buu ictiqaadinaa camal buu sameynayaa markaas kadib buu adilo u raadinaa mar haddii marka adiga aada hawadaada wax ka samayso dabadeed aada adilo u raadisid waxaa badan aayadihii adiga wixii aada ku tagtay wax kasoo horjeedo haddaad aayadaha iyo axaadiidta ku aragto waxaad isku dayeysaa si kale inaa u fafasirto walidaalika culimadu waxay yidhaahdaan waa in istidlaalku uu ka horeeyo ictiqaadka marka ugu horeyso waa inaad daliilka raadisaa kadib aada wax ictiqaadisid laakiin haddaad intaad wax iska aaminto dabadeed daliil u raadisid waa meelaha laga dhumay ka mid tahay marka nacam sababtana u noqon karo aayaadka alle in la iilo oo la leexiyo muraadkii alle iyo rasuul ay ka lahaayeenna laga leexiyo waxaa kaloo aayadaha in muraadka alle iyo muraadka rasuulka laga leexiyo ka mid ah ee in lagaba leexdaba tafsiirka ma'huurka ah ee nebigii sala allahu calayhi wasalama ka yimid waayo ilaahay nebigu u xil saaray inuu aayadaha bayaaniyo waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim buu yidhi rasuulkii loo xil saaray haddaad xagga iska mariso ood gadaashaada mariso ood adiga iska fasirato waa dhib ee saxaabadii nebiga uu tarbiyeeyey oo cilmiga ka qaadato nebigu ammaanay khayrunnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uu yidhi kuwa haddaad iyagana ka tagto tafsiirkooda ood markaa yacnii tafaasiir kale iyo meelo kale aada wax ka doondoonto waa khatar ma la diidaayo tafsiirka in lagu ijtihaado qofkii gaaray oo de ahal u ah ma loo diidaayo laakiin haddana tafsiirku waa naqli waa in marka ijtihaadka qofka dambe waa inuunan burburinin wax ay a-imadii hore ku ijmaaceen waa inuunan burburinaynin ayb marka meeshaas marka iyadu waxay u baahan tahay cinaayo gaar ah marka in la siiyo aadna loogu dadaalo ee dadkan dambe iyagu de qaacidayba iska samaysteenoo waxay yidhaahdeen asalafu aslamu waalkhalafu aclamu culimadii hore kuwan hadda aimada aan sheegaynay saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin dariiqooda waa lagu nabadgalaa laakiin dadkii dambaa ka cilmi badanay dheheen say uga cilmi badnaanayaan marka cibaaro aada u foolxun waay waayo nabadgelyada maxaa keena cilmi unbaa keeno qofku ma nabadgeli kara hadduunan waxa ogeyn marka in a-imadii salafka laga dhigo dad iska jahalo ahoo alfaada aan macnahooda aan yacni aada hoos ugu sii fahmaynin iyo ma fiicna walidaalika culummadu waxay yidhaahdeen ereygaas asalafu aslamu waalkhalafu aclam waxay ka dhigan tahay nabdu lislaami waraaa dahri islaamka oo dhan oo dhabarka laga tuuray ka dhigan tahay waayo diinta qur-aankii iyo axaadiidtii dadkiina soo gaarsiiyey haddaan macnihiina uga raalli noqon weynay alfaadiina aan uga raalli noqonno ee sax ma noqonayso sida aan alfaadooda alfaada yacni qur-aanka iyo xadiidka ay ayaga noo soo gaarsiiyeen ayaa macaanidana ay noo soo gaarsiiyeen marka waa in macaanidooda aada loo raadiyo haddii marka nabadgeliyo iyo cilmi iyo ogaal la rabo wailaa haddii kale baabkan aayaddan unbaa marka qofka haysanayso ina aladiina kuwa yulxiduuna iilayaan oo qalloocinayaan fii aayaatinaa aayaadkeenna dhexdooda iilayay qalloocinayo ee macnaheedii macno aan ahayn ku fasirayo amaba beeninayaba ayb laa yakhfawna ma qarsoonaanayaan calaynaa korkeenna ka qarsoonaan maayaan waciid baa marka ku jira nagama qarsoona waa khatar marka ilaahay baad arkayo waana lagwaa waana lagula xisaabtamaya afaman ruux ama axad yulqaa lagu ridaayo fi nnaari naarta dhexdeeda lagu ridaayo miyaa khayrun khayr badan am man mise axad ayaa khayr badan ya-tii imaanayo aaminan xaal uu yahay ku nabadgalay isaga oo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mid nabadgalay ah labadooda kee fiican ee qofkii maalinka qiyaama isagoo nabadgalay imaanayaa fiican icmaluu haddaba iska sameeya maa waxa shi'tum aada doontaan waa tahdiid waa amru tahdiid ee inay u bannaan tahay maaha inahu alle basiirun midkii arkid badan waay bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan ina aladiina kafaruu bidikri lamaa jaa-ahum wa inahu la kitaabun casiiz ayb ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey bidikri dikriga ku gaaloobay waa qur-aankee lamaa markii jaa-ahum uu u yimid ku gaaloobay walxaal inahu qur-aankuna dikriga allana la kitaabun uu yahay kitaab kitaabka oo casiizun aada u sharaf badan kitaabka oo laa ya-tii uusan imaanaynin hi isaga uunan u imaanaynin albaatilu baatilka uunan u imaanaynin min bayni yadayhi yani hortiisa xaggeeda uunan uga imaanaynin walaa min khalfihi gadaashiisa xaggeedana uunan uga imaanaynin tanziilun kitaabka oo munasalun lasoo daadejiyey min xakiimin alla xikmad badan xaggii laga soo dejiyey allaha oo xamiidin maxmuudin la mahadiyo kuwaasi ina aladiina kafaruu bidikri lamaa jaa-ahum kitaabkaas sharaftaa leh kuwii ku gaaloobay yujaazowna bikufrihim gaalnimadooda waa laga abaalmarina marka ina aladiina kafaruudan inadan khabarkeeda waa muqadar waxaana fiican in lasoo qadaro tanziilu min xakiimin xamiidin ka gadaale sidaa markaan u macnaynayno macnuhu waxay tahay ina aladiina kafaruu bidikri lamaa jaa-ahum weli markaa inada khabarkeeda ma helin jumladan baa marka soo dhex gashayoo wainahu la kitaabun casiiz jumla xaaliya yacnii qur-aankay ku kufrinayaan isagoo ilaahay kitaabkiisa ah jumla xaaliya marka iyo isagoo alla kitaabkiisii ah kitaab sharaf badan isagoo ah xagga alla ka yimid baatil hore iyo gadaal uunan uga imaanaynin kitaabka isagoo sidaa abay ku kufrinayaan ee kuwaasi marka yujaazowna bikufrihim markaabaad leedahay marka kufrigooda waa laga abaalmarinayaa kuwaas sida ugu fiican saas waxaa kale culimada qaar ay leeyihiin ulaa-ika yunaadowna min makaanin baciidin ta soo socdaa khabaru inada ah laakiin in khabaru inada intaas uu jiitamo waa laga fiican yahay usluub oo marka laga fiican yahay inuu sidaa u dheeraado khabarkii inada waxaa fiican marka jumalkan dabcan waa isku xirxiran yihiin kuwan kadibba markaa in la qadaro ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey bidikri qur-aanka kuwa ku kufriyey lamaa markii jaa-ahum uu u yimid ku kufriyey walxaal inahu qur-aankuna la kitaabun uu yahay kitaab kitaabka oo casiizun aada u sharaf badan isagoo ah kitaabka oo laa yatiihi laa ya-tii uunan u imaanaynin hi isaga albaatilu uunan u imaanaynin baatilka shaydaanna waa lagu fasiray yacnii qur-aankii shaydaan uma imaado waay hore iyo gadaal meelna ugama imaan karo ama albaatilu in cumuumka laysaga daayo taxriif kuma imaado waay lama bedeli karo horay iyo gadaal lagama bedeli karo min beyni yadayhina marka waxay noqonay lama nuqsaamin karo walaa min khalfihina waxay noqonaysaa lama ziyaadin karo xagga ila ziyaadada badanaa meesha gadaalaa wax looga daraa shayga marka wax lagu ziyaadinayo gadaala looga daraa soo maa marka walaa min khalfihi waa ziyaado min beyni yadayhina waa naqsi ayb marnaba naqsi kuma imaan karo baatil iyo taxriif ayb tanziilun yacni kitaabka oo tanziilun ay munazalun mid lasoo daadejiyey ah min xakiimin alla xikmad badan xaggii laga soo daadejiyey allaha oo xamiidin maxmuudin la mahadiyo kuwaa qur-aanka ku kufrinayo yujaazowna bikufrihim gaalnimadooda waa lagu abaalmarinaya ayb ulaa-ika yunaadownana waa khabarkiina waa la yidhi meeshan marka de qur-aanka nasaahadiisay ku tusay sida ilaahay u dahiray uu uga nasahay ee waxa ku dhici karo hadallada dadka ee kale ee isaga marka maadaama uu hadal alla yahay qur-aanku ee ilaahay isagaa xifdistay oo dhowrtay ilaaliyey oo aan waxna in laga nuqsaamiyana aynan suurtagelaynin in lagu darana aynan suurtagelaynin ee shaydaanna markaa uunan usoo banbixi karin uunan ku imaan karin ayb marka qur-aanku waa madmuun in la damaanad qaada yacni isaga oo sidiisii uu kusoo degay ee dadka inuu kusoo gaarayo sunnada nebigana sala allahu calayhi wasalama dabcan iyada lafteeda waa sidaas oo kale waa la dhowray waana la ilaaliyey waayo qur-aankii macnihiisii sunnaduu ku xiran yahay suurtagal ma ahan marka qur-aanka alfaadiisii in naloo ilaaliyo macnihiisiina qofkii rabo inuusan heli karin suuragal maaha marka macnihiina waa la dhowray xataa luqada luqada qur-aanka uu kusoo degay waa la dhowray waayo si fiican baa loo yacni kala hufay dawaawiintoodii maanta waa ilaa shan tahay ilaa waxaa la awoodi karaa erey qur-aanka ku jira marka la macnaynayo carabi ah luqatan marka loo macnaynayo ee lagu macnaynayo gabayadii carabtii hore gabayadaas waxba laguma deri kara xataa waayo waa la kala wariyey sanadaa lagu kala wariyey dawaawiin baa loo sameeyey waaba laga shaqeeyey markaasaad arkaysaa culimada oo dhahayaan beytkan diiwaankani muqxam uu ku yahay waa la soo geliyey ma ku jiro xataa haddii beyt lagu soo dhex daro waa la sheegaan taana waxaa fahmi karo qofka kitaabada ama daalacdo ama wax akriyo ayaa in badan fahmi karo haddii marka ashcaartii carabta la ilaaliyey liajli qur-aankan si loo fahmo darteed loo ilaaliyey ayaguna ay jaahiliye iska ahaayeen oynan waxba qori jirin ayagoon waxba qori jirin maxaad umalaynaya qur-aankii ilaahay marka nacam sunnada nebigase maxaad umalaynaysaa dadkan mustashriqiintaee gaaladaa iyagu waxay aaminsan yihiin in wax la qoro keliya in wax lagu ilaalin karo saasna sax ma aha nacam siyaalo badan baa wax lagu ilaaliyaa in la qorona waa lagu ilaalin karaa xifdina waa lagu ilaali karaa walidaalika qur-aanka xifdi baaba lagu ilaaliyey markii hore gadaal dambaa haddana waxaa la yidhi war xifdigaani hadday lacalla wax un ku yimaadaan oo dadkii ay dhintaan qur-aanka xifdisnaa armaa qalqiil ou galaa dadaal la dadaalaya haddana loo qoray marka qoridii iyo xifdigii labadu waa iskaabayaan marka waxay kuleeyihiin gaaladu saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka see loogu kalsoonaa karaa laba boqoloo sano kadib markuu nebiga dhintayaa la qoray awalan horta xadiid la qoro bukhaari iyo muslim uguma horreynin oo qarnigii koowaad baa axaadiidta la qoray bal nebigoo noolaa la qori jiray cabdullaahi binu camar bin alcaas inuu qori jiray uu sheegay oo saxaabada nebiga ka mid a khudbadii nebiga waa ti waa kii yidhi uktubuu liabi shaah marka markii horena waa la qori jiray qoraalka habkiisii unbaa isbedelay bis xifdiga ayaa markii hore asal ahaa markii yacni markii hore xifdigaa qaalib ahaa dadku badanaa way xifdisnaayeen qur-aanka iyo sunnada sanad bayna ku kala warinayeen qoriddu waa yareyd markii dambe oo cahdigii uu sii dheeraanayaa waxaa la yidhi war qoriddiina ha lagu daro waa intaasoo sanadku waa sii dheeraanayaa sidii baa la yeelay marka imaamu lbukhaari maalinkii uu bukhaari qoray saxiixa uu qoray ilal aana oo maanta aan joogno kii uu qoray unbaa yaallo maqduudaadkana waa lagu garan karaa asaaniid lagu kala wariyana waa leeyahay haddaba haddii bal wax lagu dari karo waxa lagu daro waa kaasay marka wax lagu darana waa la fahmi karaa laakiin qofkii aan waxaan aqoonta ulahayn baa laga yaabaa inay la tahay isagu in wax laysaga derderi kara iyo inuu u malaynayo marka waxyaabahaas waa iska marka yacni waxyaaba culimaduna ay kutub ka qoreen waayo shubaho weligeed jiri jirtay waaye laakiin wax macnaha ay ku dhisan tahay ma laha waxaa la yaab leh marka nimankan qur-aanka markay saas u duraa xadiidka markay saa u duraayaan iyaga dowladahooda taariikhdooda maxay ku kaydiyaan oo hadda maalan marka la leeyahay dagaalkii koowaad iyo labaad kuwaas haddayba ahaayeene ee kun iyo afar boqol iyo kun iyo shantii boqol miilaadiga iyo wixii dhacay taariikho dhacayaa u qoran gabayadii shakespeare waa u qoran yihiin ee waxaas marka been waayo maa la dhaho nacam wax dhahaya waa been ma arkaysid nacam taariikhdan waxaa la leeyahay intaasoo dowladooda ku kala dambeysay ark archive ay leedahay ee waxaan archive ay ku jiraan marnaba qalad ma geli kara haddaa tiraa waxaan waa been adaa lagula yaabaa nacam wuxuu rabaa marka axaadiidtii nebiga oo asaaniid lagu warinayey oo ragga warinayo kutub taariikhdooda laga qoray qariibkiisii taariikh laga qoray sababkiisii laga qoray wax oo saa looga shaqeeyey ayuu leeyahay maya laguma kalsoonaan karo da marka wuxuu isaga madmadoobeeyey waa lagu kalsoonaan karaa taariikhdaada laakiin adiga laguma kalsoonaan karo ku leeyahay nacam waxaas marka in loo dhega taaga ma aha shay haddii axaadiidta nebiga ishkaal lagu keeno wax kasta oo buug lagu qorayna ishkaalaa ku imaanaya ogow ayb marka ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa uu marka halkan ku nasahay oo uga nasahay taxriif iyo wax lamida maa yuqaalu laka maa yuqaalu la odhan maayo laka adiga lagu odhan maayo nebi moxamedow ilaa maa kii un maahane wax kale lagu odhan maayo qad qiila la yiri loo yiri lirusuli rusushii loo yiri min qablika adiga hortaa ahaayeen min qablika adiga hortaa xaal ay ahaayeen waxa adiga lagu oranayo waa un wixii rusushii lagu yiri kadaab iyo majnuun iyo shaacir iyo rusushii hore wixii lagu soo yiri unba adigana lagu oran ina rabbaka rabbigaa laduu maqfiratin dembi dhaaf mid u saaxiib ah waaye waduu ciqaabin ciqaabka u saaxiiba weeyaan ciqaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo intaana marka waa tasliya waa adiga dariiqan aad ku socoto waa lagaaga horeeyay wixii ambiyadii hore la yiri unba adigana lagu dhahayaa nebiguna waa ku halqabsan jiray oo marka la dhibo wuxuu dhihi jiray yarxamu llahu akii muusa laqad uudiya akthara min hada fa sabr walaalkay muuse allah u naxariisto intan ka badanaa la dhibay waana sabray ayuu dhihi jiray wlow jacalnaahu qur'ana acjamiya laqaaluu lowlaa fusilat aayaatuhu ah acjamiyu wacarabiy walow haddii jacalnaa aanu ka dhigi lahayn hu qur'aankani qur'aanan qur'aan aan ka dhigi lahayn qur'aanka oo acjamiyan cajami loo nisbeeyey oo luqad carbeed aanan kusoo deji lahayn laqaaluu waxay dhihi lahaayeen lowlaa fusilat hallaa fusilat maa la kala bixbixiyo aayaatuhu aayaadkiisa maa la kala bixbixiyo bilcarabiyati lagu kala bixbixiyo ayay dhehi lahaayeen a acjamiyun a qur'aanun qur'aan miyaa acjamiyun cajami loo nisbeeyey wa carabiyun wa nabiyun nebi miyaa carabiyun oo carabi ah nebiguna saasay markaa dhehi lahaayeen qur-aankiina waa cajami nebigiina carabi miyaa bay dhehi lahaayeen yani haddii nabiyullaahi maxamed lagu soo dejin lahaa qur-aan cajami ah oo luqadan carbeed luqad kale lagu soo dejin lahaa waxay dhehi lahaayeen xaggee loo wadaa nebiguna waa carabi qur-aankiina waa cajami ayay dhehi lahaayeen ayb hadda oo marka qur-aankii carabi lagu kala dhigdhigayna ma u hogaansamayaan qul waxaa tidhaahdaa huwa qur-aanku liladiina kuwii aamanuu rumeeyey wuxuu u ahaaday hudan hanuun iyo wa shifaa-un weeyaan iyo daawo qalbigiibuu shakiga ka daaweynayaa badankana waa daaweynayaa waaladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin qur-aankii fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda waqrun culays ayaa ahaaday wa huwa qur-aanku caman duu caman ku laga indhala-yahay waaye ay ka indhala-yihiin waaye calayhim korkooda caman yacnii duu caman indhala-aan mid u saaxiib ah weeyaanoynan garanaynin calayhim iyaga korkooda indhala-aan uu ku yahay qur-aanka isaga hadda indhala-aan sidiisa uma aha laakiin iyagu indhala-aan ku yahay maadaama dhagahoodii culays la geliyey ulaa-ika kuwaadaas yunaadowna waa loo dhawaaqayaa min makaanin meel ayaa looga dhawaaqayaa meesha oo baciidin aada u fog walow haddii jacalnaa aanu ka yeeli lahayn hu qur-aankii qur-aanan aanu ka yeeli lahayn qur-aan yacnii aan kusoo dejin lahayn qur-aan qur-aanka oo acjamiyan cajami loo nisbeeyey sidaa haddaanu ka yeeli lahayn oon kusoo dejin lahayn laqaaluu waxay dhihi lahaayeen iyaga kuwan carabta ah lowlaa fusilad hallaa fusilad maa la kala bixbixiyo aayaatuhu aayaadkiisa maa la kala bixbixiyo bilcarabiyati lagu kala bixbixiyo ayb ayb oo aayaadkiisii maa luqo carbeed lagu soo dejiyo bay dhihi lahaayeen waxaa kaley dhihi lahaayeen acjamiyun a qur'aanun qur'aan miyaa acjamiyun cajami loo nisbeeyey wanebiyun iyo nebi miyaa carabiyun carabi loo nisbeeyey marka acjamiyun mubtadaa loo soo qadarayaa hamsadu waa hamsatu istifhaam waxayna noqonaysaa aqur'aanun miyaa isagu qur'aan acjamiyun loo nisbeeyey waa khabarkii wacarabiyun wanebiyun miyaa isaga carabiyun oo carabi ah miya nebigiina waa carabi qur-aanka lagu soo dejiyena waa cajami say ku dhici kartaa bay dhehi lahayen qul waxaa tiraa huwa qur-aanku liladiina kuwii aamanuu rumeeyey hudan qul waxaa tiraa huwa qur-aanku hudan hanuun waaye wa shifaa-un daawo iyo caafimaad waaye liladiina kuwii ayuu u ahaaday aamanuu rumeeyeen waaladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda waqrun culays ayaa ah wa huwa qur-aanku caman indhala-aan buu ka yahay calayhim iyaga korkooda uu ku yahay ay camuu cani lqur'aani waayo qur-aankay ka indhala-aadeen falaa yubsiruunahu ma arkaayaan walaa yafhamuunahu mana fahmayaan ayb ma fahmayaan marka waa fahmu intifaacin fahm ay ku intifaacaan wailaa haddiiba aynan fahmin xujadaba kumaba oogmi lahaynan way garan karaan waxa uu ka hadlayo iyo laakiin maadaama aynan faham ay ku dheefsanayaan ayna ownan ahayn de qofku hadduunan wixii ku camalfalin ku dheefsanin waa wax aan markaasi ownan fahmin unbay la mid tahay ulaa-ika kuwaadaas yunaadowna waa loo dhawaaqayaa min makaanin baa looga dhawaaqayaa meel meesha oo baciidin aada u fog xaggeeda isticaara marka ku jirta oo carabtu qofka aan waxba fahm qofka aan hadalkiisa taquulu lirajuli aladii laa tafhamu kalaamahu carabta qofka aynan warkiisa fahmaynin ayay waxay yidhaahdaan anta tunaadii min makaanin baciid meel fog baad niyo ka hadlaysaa adiga qofka aynan warkiisa fahmaynin ayay waxay yidhaahdaan meel fog baad ka waramaysaa ood ka hadlaysaa niyaho marka macnaha ulaa-ika yunaadowna min makaanin baciid dadkani de qur-aanku wuxuuba leeyahay meel fog in looga looga dhawaaqayoo kale ma maqlayaanba marka ayb ay anahum laa yasmacuuna walaa yafhamuuna ma maqlayaan ma fahmayaan kama ana man duciya min makaanin baciidin qofkii meel fog looga yeero lam yasmac walam yafham ounan waxna u maqlaynin waxna u fahmaynin ayb waana mathal marka liqilati intifaacihim bima yuucaduuna bihi wuxuu tusaale u yahay waxa lagu waaninayo sida aynan ugu intifaacaynin oy aada u yar tahay intifaacooda u yaryahay hadayba intifaac leeyihiin walaqad aataynaa muusa alkitaaba fakhtulifa fiihi halkan marka de aayaddaa hore waxay culimada uga hadhadlaan ee qur-aanku shay mucarab ama maku jiraa yacni wax aan carabi ahayn oo luqo kale ah qur-aankii maku jirtaa war fara badan baa ku jira imaamu shaaficina masaladaas aad buu ugu dheeraaday isagu wuxuu yidhaahdaa qur-aanku wax carabi aan ahayn kuma jiro yani kelmad qur-aanka ku jirto oon carabi ahayn male wixii laga helo oo luqooyin kale ahna waa min baabi tawaafuqi luqaat luqooyin iswaafaqay waayo ma ahane de ma ahan inaynan carabi ahayn ma aha wuxuuna leeyahay marka walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahada lisaanu carabiyun mubiinun ee qaar culimada kamidana waxay leeyihiin waa jiraan kalimaad qur-aanka ku jiro ee aan carabi ahayn laakiin waxa laga hadlayo waa carabi waxaa laga wadaa qaalibka iyo agtariyada unbaa laga raacayaa ee kelmad marka carabtu ummado kale ay ka keentay oo iyaga agtooda mafhuum ka noqday ayaa jiro oo qur-aankii ku jiro ee qaar markaa da waa la fogaanaysaa markaas waxay leeyihiin daliil ka dhigayaan aclaamtan qur-aanka ku dhex jirto oo aan aan carabiga ahayn sida ibraahiima iyo isxaaqa iyo yacquuba qur-aanka ku jiray leeyihiin yacquubna isim carabi ah ma aha de markaa aclaamtu ayaga awalba sidooda unbaa loo sheegaya moogtahay ma keenaysa marka aclaam oo cajami ah baa ku jirto macnaheedu ma ka dhalanayo qur-aanku waa luqo carbeed yacni ma ahan kama dhalanayso ille awalba ismiga calamkaa lama bedeli lahayn awalba ayb imaamu shaaficina isagu taa kama hadlaye wuxuu ka hadlaa kelmad mucarab ama ku jirtaa oo luqado kale laga soo qaatay oo aan carabi aan asal asal ku lahayn walaqad aataynaa muusa alkitaaba fakhtulifa fiihi walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe e aataynaa muusa muusa waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii baan siinay fakhtulifa waa laysku khilaafay fiihi kitaabkii walowlaa kalimatun kelmad haddii lala-yahay kelmadda oo sabaqad dhaqday oo hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay haddii lala-yahay oynan jiri lahayn laqudiya baynahum waa la kala xukumi lahaa dhexdooda oo cadaabkaa lasoo dadejin lahaa ee kelmaddana waa maxay oo ilaahay xaggiisa ka dhaqday waa cadaabkii in dib loo dhigo oo ilaahay uu dulqaad leeyahay oo cadaabka uunan ummadaha kusoo dadejinaynin taa haddii aynan jiri lahayn laqudiya waaba la dhammaystiri lahaa baynahum dhexdooda waaba la kala bixin lahaa wa inahum iyagu la fii shakin shaki dhexdii ayay ku sugan yihiin minhu qur-aanka xaggiisa ay uga sugan yihiin shakiga oo muriibin aada wuxuu shaki gelinayo man aayaddan oo kale suuratu huud baan kusoo marnay tan lafteeda oo kale man camila saalixan man qofkii camila sameeyey saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan falinafsihi nafsadiisa unbuu ayuu u sugnaaday nafsadiisa unbuu u samaystay waman qofkii asaa-a xumeeyo nafsadiisana facalayhaa fawabaaluhu baaskiisa calayhaa nafsadiisa korkeeda unbay ayuu ahaanayaa wamaa rabbuka rabbigaa ma ahaanin bidallaamin mid dulminayo lilcabiidi addoomaha ku dulminaya ma ahan rabbigaa bidallaamintaana amhilatu lmubaalaqay u muuqataa laakiin laga macnayn maayo oo haddii la yidhaha bidallaamin mid dulmin badan ma ahan haddii la yidhaah meeshaa waxaa laga dhadhansan karaa ama laga fahmi karaa badnaanshaa la anfiyey wax yar laakiin inay jiraan saasna ma aha muraadka oo ilaahay wax yar iyo wax badan dulmi maba doonaba ilaahay wama allaahu yuriidu dulman lilcibaadaan soo marnay haddii uusan dulmiga uunan doonaynin xataa ee inuu wax dulmiyaa maba dhici karto maaha soo soo maaha markaa ma ma dulminayo waxba ilaahay marka wamaa rabbuka rabbigaa ma ahaanin bidallaamin ku dulminaya ma ahan lilcabiidi addoomaha mid dulminaya ma aha alle ilayhi yuraddu cilmu saacati wamaa takhruju min hamaraatin min akmaamiha ilayhi ila llaahi alla intii ka ah unbaa yuraddu loo celinayaa cilmu saacati saacadda cilmigeeda alla unbaa loo celinayaa isaga unbaa og wamaa takhruju ma bixinayso min hamaraatin miro ma bixiyaan wamaa takhruju masoo ma baxayso min hamaraatin miro ma soo baxayo min akmaamihaa fiideeda xaggeeda kasoo bixi maayo wamaa taxmilu ma xambaarayso min unhan tu dhadig ah ma xambaarto walaa tadacu ma dhigayso ilaa bicilmihi ilaahay ogaalkiisa unbay ku xambaaraysaa kuna dhigaysaa wadkur xus yowma maalin yunaadiihim alla uu u dhawaaqayo iyaga oo uu dhahayo markaa ayna aaway shurakaaii kuwaad ila wadaajiseen aaway kuwii aniga aada wax ila siiseenoo shurakada aada igaga dhigteen siday idinka idinla ahayd aaway qaaluu waxay yidhaahdeen aadannaaka waan ku ajiibnay oo waa ku maqalnay hadda maa minaa ma ahaanin maa minaa xaggeenna ma ahaanin min shahiidin ay shaahidun ku marqaati kacayo ayb wax marqaati kacayo maanta ku marqaati kacayo shariig inaad leedahay maanta ma jiray leeyihin oo annaga naga mid ah ayb haddaan awal shirki hore usoo sameynay maanta markhaati ka noqon mayno inaad adiga macbuud lagula caabudo inuu jiro wadalla canhum waxaa xaggooda ka dhumay maa kii ayay waayeen oo xaggoodii ka dhumay kaanuu ay ahaayeen yadcuuna inay caabudayeen min qablu hadda ka hor adduunyada waxay ku caabudi jireen waa ka dhumay wadannuu waxay yaqiiniyeen maa lahum inuunan u sugnaanin iyaga min maxiisin min firaarin meel loo yacni cararitaan inuunan u sugnaanin ayay yaqiiniyeen ay ogaadeen halkanna marka ilaahay tilmaantiisa tilmaan ka mid oo cilmiga ayuu isku sifaynayaa alle makhluuqa mar walba waxaan sheegnay khaaliqa iyo makhluuqa waa la kala soocaa waayo waxaa la rabaa markaad khaaliqaaga dhab u barato makhluuqiina aada taqaano khaaliqaagii inaad caabuddo ayaa marka kuu fududaanayso waa lagu barayaa marka ilaahay marka sifaadkiisa waxaa ka mid ah cilmi waxa dadka ka qarsoon isagu waxba kama qarsoono ilayhi ilallaahi alla intii ka abaa yuraddu loo celinayaa cilmu saacati saacadda cilmu waqti saacati saacadda waqtigeeda ogaalkeeda alla unbaa loo celiyaa suurat lacraaf waxaan kusoo marnay laa yujalliiha liwaqtiha ilaa hu ayb wamaa takhruju min hamaraatin halkaas markuu alla tilmaamay uu noogu tilmaamay macno aada u weyn oo cilmiga saacadda oo shay qarsoon ah imaan doono ah keligii inuu ogyahay markuu tilmaamay ayaa haddana wax kale oo adduunyadan dhexdeeda waqti waqtiyada ka mid ah qarsoon mar walba aan qarsoonaanayninoo xilli xilliyada ka mid a wax qarsoon oo dadku aynan garan karin mararka qaar aynan ogaan karin inuu rabbi ogyahana la tusaa marka tii hore waxay ahayd saacadda qiyaamaha midaanna wamaa takhruju min hamaraatin min akmaamiha wamaa takhruju ma baxayso min hamaraatin ay hamaraatun min hamaratinna waa la akhriyey min hamaraatinna waa la akhriyey minta halkan ku jirtaa marka xagga icraabta waa zaa-ido oo nafyi bay gashay nakira ka daba dhacday wasiida fii nafyin ow shibihi fajara nakiratan kamaa libaaqin min mafar marka waxay ka dhigan tahay wamaa takhruju hamaraatun iyadoo la yiri o kale faacil waay marka min hamaraatin wamaa takhruju ma baxayso min hamaraatin ay hamaraatun miro ma soo baxayaan min akmaamihaa fiideeda kasoo bixi mayso xaggeeda min akmaamihaa waa jamcu kammin kamkana waxaa laga wadaa meesha fiida ahoo miruhu uu kasoo baxayo ubaxu uu ka dhasho waayan asalkana yacni waxaa weeyaan waa weelka yacni mirahaasi weelka uu kasoo baxayo kama soo baxayo wamaa taxmilu ma xambaarayso min unthan ay unthan mid dhedig waxay rabtaa ha ahaato xayawaan yacni shimbiro dugaag xoolo dad waxa tu dhadig ma xambaarayso walaa tadacu ma dhigayso ilaa bicilmihi unbay ku xambaaraysaa kuna dhigaysaa inta ilmahaasi uurka ay ku sidayso ilaahay unbaa garanaya waxaan kale aada arkaysaan waa waa qiyaas waa qiyaas iyo saadaal iyo waa qiyaas oo walidaalika mar walbaa maxay dhahaan laba usbuuc kadib ama ka hor waqtigaas laba usbuuc ka hor ama kadib ay kuleeyihiin yani balaas ormaynaysa isticmaalahayaan hadday wax og yihiin marka may wax sax a sheegaan waa kaan wax go-an may sheegaan shay kasta marka waxaad arkaysaa yani balaas ormaynaysay leeyihiin marka waxbaa ku darmi kara waxnaa ka dhinmi karaa inta ka dhinmi karto ku darmi karto allah unbaa garanaya marnaba bani aadam cilmigiisu si kasta ou noqdo wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan dadka qaar marka qofku bani aadamku markay wax baranayaan waxaa fiican xoogaa iyagoo diintoodana wax ka yaqaana inay wax bartaan mushkilada hadda annagana haysataa waxay tahay diintii lama baranayo jaahil baa laga yahay bilmara keliya un sidii aabihii ama dadka uu ka arkay inay u tukanayaan u tukadaa wax badan kama yaqaano hadduu bato xoogaa yar unbuu ka ka dhigdhigtay markaasu wuxuu gelayaa marka yacni scientific iyo waxaabuu haddana dhexgelayaa markuu scienska iyo waxaas uu dhex galo waxaa dhacaysa marka inuu aad imbihaar uu ku dhaco uu la yaabo dadkan cilmigooda iyo waxa la iktishaafaya iyo markay la weynaadaan ilxaadkoodiibuu dalaq dhahaa marka dambana ilxaadkoodii ayuu galaa marka dhallinyarta wax baranayso inay diinkooda bartaan gaar ahaan qur-aanka ay fahmaan aaday muhiim u tahay maa qofkii aan sidaas yeelin waa khatar wa weliba dadka waxaa ugu badan tacliintu ay ku cusub tahay ood moodid yacnii magaalo joogna aan ahayn oo intay baadiyaha ka yimaadaan laba sano ama saddex sano intay tacliin ku rafaadaan kadibna jaamacado iyo galaan kuwaasa ugu daran dadka gadaal uu ka gaaray tacliintii waxaa laga yaabaa marka inuu balaayada iyo ilxaadka kuwaasa u badnaanayo markawax in la bartaa ma xuma laakiin diinka in la bartaa aasaas isaga ah qofkuna inuu diintiisa barto ma diideyso inuu wax kalena bara nafsadiisa anfacayo inuu barto ayb marka walidaalika dadka inay wax bartaan adduunkan iyo waxun ka fahmaan rabaan ama culumtan maadiga bartaan aasaas qof walba diintu ma ahan yani diintu waa qasab barashadeedu dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim diintu ma aha maado iska optional ah ma aha oo la leeyahay maadadanna waa qasab midaanna qasab maaha marka iskoolaha jaamacadaha la dhiganayo maadana marka qasabay ardayga ku tahay hadduu ku haro waa harayaa midna waa iska markaa ikhtiyaari midaan maado iska diintu idaafi ikhtiyaari iskama ahan waa wax marka adiga waajibkuwa sababtoo alle inaad waxido salaad dahaaro la timaado salaad dukato caqiidadaada toosiso kulli wax adiga waajib kugu ah wayowma yunaadiihim wadkur xus yowma maalin yunaadiihim alle ou u dhawaaqayo muxuu dhahayaani ayna aaway shurakaai kuwii aniga aa wax ila lahay ilaahay wax wax la leh ma jiro laakiin say idinla ahayd waa idinka ay bizacmikum ayna aaway shurakaa-i kuwii waxaad iigu darteen sidii idinku ay idinla ahayd markaa aaway kuwa qaaluu waxay yidhaahdeen aadanaaka waan ku ajiibnay allow ku maqalnay waa ku dhagaysanay maa minaa innaga xaggeenna ma ahaanin min shahiidin ay shahiidun ku marqaati kacaya maanta mid maanta shirki kaaga marqaati kacaya ma jiro wadalla waxaa dhumay canhum iyaga xaggooda waxaa ka dhumay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yadcuuna inay caabudayeen alla sokadii min qablu hadda ka hor aakhiro ka hor adduunka ay ku caabudayeen wadannuu danna hunaa bimacnaa calimow calimuu waayqanuu wadannuu waxay yaqiiniyeen maa lahum inuunan u sugnaanin iyaga min maxiisin ay maxiisun cararitaan wax cararitaana inaynan usugnaanin bay yaqiiniyeen laa yas'amu linsaanu min ducaa'i lkhayri wain masahu sharu faya-uusun qanuud insaankii marka tilmaamo uu leeyahay halkan laga waramayaa gaalkaana dabcan loo jeedaa oo hadda tilmaamahan gaaladaa iskale qofka muuminka iimaankiisa ayuu rabbi marka uu musiibo ku keenana uu u sabrayaa waa ku sabrayaa iimaankiisaa sabar farayo marka uu marka uu nicmo iyo barwaaqo uu haystana iimaankiisa wuxuu farayaa shukri inuu la imaado laa yas-amu ma noogaayo al-insaanu insaanka kama noogayo oo ka daali maayo min ducaa'i lkhayri khayrka iyo waxa fiican yacni baryitaankiisa uu baryayo marnaba ka noogi maayo ka daali maayo wa in massa haddii uu taabto hu insaankii asharu shar haddii ay taabato faya-uusun waa mid quusasho badan qanuudun oo aada u quusasho badan iyo uusun iyo qanuudun waa isku macno un af soomaali ahaan ayb iyo isa waa quustay waa qanitana waa quustay walo wallaahi iyo in adaqnaa haddaanu dhadhansiino hu isaga raxmatan naxariis haddii aan dhadhansiino naxariista oo mina annaga xaggeenna ka ahaatay min bacdi daraa'a xaalad adag gadaasheeda dhibkaa oo masadhu taabatay xaaladaas adag oo masadhu isaga taabatay layaquulanna wuxuu dhahayaa oo dhahayaa haadaa kan oo naxariista ah lii anuu ii sugnaaday wamaa adunnu mana u malaynayo asaacata saacadda qaa'imatan inay istaagayso oy dhacayso wala in rujictu wala wallaahi in rujictu haddii la i celiyo ilaa rabbii rabbigay intii ka ah la ii celiyo ina lii aniga waxaa ii sugnaaday cindahu cinda rabbii rabbigay agtiisa lal xusnaa xaalad wanaagsan baan ku leeyahay qiyaama ma dhacayso hadday dhacdana sida adduunka loogu kala fiican yahay baa aakhirana loogu kala fiicnaana hadda caafimaad maal barwaaqan haystaa xaggana sidaasoo kale falanunabi'anna fala wallaahi yanunabi'anna waan u khabri doonaa oo u khabri doonaa aladiina kuwii kafaruu kufriyey bimaa camiluu bicamalihim camalkoodaan ugu waramaynaa waxay camal falayeen walanudiiqanahum dhadhansiinay oo dhadhansiinay min cadaabin cadaab xaggiisa ka dhadhansiinay cadaabka oo qaliidin aad u adeyg badan halkaa marka tilmaamaha waidaa haddii ancamnaa aanu u nicmayno cala alinsaani insaanka korkiisa aanu aanu u nicmayno acrada waa jeesanayaa wana-aa waa fogaanayaa waa fogeynayaa bijaanibihi ay jaanibahu dhinaciisii buu fogeynayaa oo daacadii rabbi iyo buu ka fogeynayaa waidaa haddii massa ou taabto hu isagaa sharu shar ay taabato faduu ducaa-in barya mid u saaxiib ah weeyaan ducada oo cariidin aada u dheer oo aada u fara badan laa yas-amu linsaanu insaankii ma noogayo min ducaai lkhayri khayrka ama maalka iyo caafimaadka weydiisashadiisa oo weydiisanaya ka noogi maayo wain massahu sharu shar haddii ay taabato fa huwa isagu ya-uusun weeyaan mid quusasho badan aada u quusto qanuutun aada u quusanayo calaa wasni facuul waayo marka quustiisu waa daran tahay insaan waxaad arkaysaa hadda dadka bani aadamka ah intaas oo jeer nicamka alloo aada ugu tiro badan ee uu iska haysto ma arkaayo dhib yar marka uu soo gaaro wuxuu leeyahay marka waaba ii dhammaatay leeyahy wanaagaas iyo inta barwaaqada caafimaadka nicmadii uu ku jiray oo dhan wuxuu ku iloobayaa halkaas musiibo ama halkaa dhib dhibkaas markuu ku dhacana faraj baa imaanayo in dagaalku ma aaminsana isaga waxaas quus unbuu marka ku jirayaa iyo iyo markaa quustaasna marka dambe waxay keenaysaa inuu isku dilaba nafta iska qaado wala in adaqnaahu wala wallaahi iyo in adaqnaah haddaanu dhadhansiinahu insaankii raxmatan naxariis naxariista oo minaa annaga xaggeenna ka ahaatay min bacdi daraa'a xaalad adag gadaasheeda xaaladaas oo masathu xaaladaa adag oo culus oo masathu taabanaysa isaga taabatay layaquulanna wuxuu dhahayaa haadaakani lii aniga ayuu ii sugnaaday naxariistaa iyo raxmadaabu wuxuu leeyahay anaa iska leh wamaa adunnu ma malaynaya asaacata saacaddii qaa'imatan midii istaagaysa inay tahay wala-in rujictu kaba soo qaad inay istaagta wuxuu leeyahay wala-in rujictu haddii la ii celiyo ilaa rabbii rabbigay intii kaa la ii celiyo ina lii aniga waxaa ii sugnaaday cindahu alla agtiisa lal xusnaa xaalad wanaagsan baa ii taalla falanunabi-anna xaggee marka xaaladii wanaagsanayd ay u taallaa adduunyadii buu aakhiro uga qiyaasana falanunabi-anna waanu ugu waramaynaa oo ugu waramaynaa aladiina kuwii kafaruu kufriyey bimaa camiluu bicamalihim camalkoodii baanu u waramaynaa qiyaamahan ugu waramaynaa walanudiiqanahum waanu dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab xaggii baanu ka dhadhansiinaynaa cadaabka oo qaliidin aada u adag waidaa haddii ancamnaa aan nicmayno cala alinsaani insaanka korkiisa haddaanu u nicmayno acrada waa jeesanayaa wana-aa bijaanibihi bada waa zaa-ida xagga icraabta wana-aa waa fogeynayaa waa jaanibahu dhinac bijaanibihi ay jaanibahu dhinaciisii buu fogeynayaa daacada rabbi buu ka fogeynayaa waidaa haddii massahu ay taabato asharu shar ay taabato xaalad daran faduu ducaa-in duco mid u saaxiiba weeyaan isagu cariidin ducada oo cariidin aada u fara badan carabtu shayga markuu aada u dheer yahay oo aada u badan yahay bay waxay ku tilmaamaan cariid oo maalan waxay leeyihin fulanun acrada fi lkhudbati yacnii khudbada waa dheereeyey saasay ayay ka wadaan cariidna marka cardigu waa ballaarka duulkuna waa dhererka joogga haddii marka faduu ducaa-in cariidin la yihi ballarkiisu waa dheer yahay haddii la yihi ee dhirirka waa kasii daran yahay soomaaliyb marka ducadiisu aad bay u badan tahay waay qul ara-aytum in kaana min cindi illaahi huma kafartum bih marka aayadahaas suurado badan baan kusoo dhaafnay suuratu huud iyo yaanu kusoo marnay iyo meelo kale qul waxaa tira ara-aytum bal ii warama oo ii sheega in kaana haddii uu ahaaday alqur-aanu kaanada ismigeeda alqur-aanu in kaana alqur-aanu qur-aanku haddii uu ahaaday min cindillaahi ilaahay agtiisa hadduu ka ahaaday huma markaa dabadeed kafartum aada gaalowdeen bihi qur-aankii aada ku kufriseen man kumaa adalu ka dhumitaan badan oo ka baadinimo badan minman axad huwa isaguba fii shiqaaqin khilaaf dhexdiis ahaaday khilaafka oo baciidin aada u fog bal ka waramaa laleeyahy qur-aanku haddii uu xaq ahaaday waaba yahay dabadeed aada ku gaalowdaan idinku xaqa aada ku kufriseen yaa ka baadinimo badan qof khilaaf un ku dhex jiro oo rabbigii isaga abuurtay la dhinactamayo oo feer ordayo oo khilaafayo ayb qul waxaa tidhi ara-aytum bal ii sheega in kaana in kaana alqur-aanu qur-aanku haddii uu ahaaday min cindillaahi ilaahay agtiisa agtiisa xaggeeda hadduu ka ahaaday huma markaa dabadeed kafartum bihi aada ku kufriseen oad ku gaalowdeen man kumaa adalu ka baadinimo badan minman axad huwa isaguba fii shiqaaqin khilaaf iyo la dhinactan dhexdiisa ahaaday khilaafka oo baciidin aada u fog ay laa axada adalu minhu qof ka baadinimo badan ma jiro sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim sanuriihim waanu tusi doonnaa aayaatinaa aayadaheennan tusi doonnaa fil aafaaqi jihooyinkan ka tusaynaa dhexdeeda wa fii anfusihim nafahooda dhexdeedana waa ka tusaynaa aayadaheenna yacnii aayaadka waxdaaniyadeenna tusayo ayaan dhinacyadooda iyo nafahooda dhexdoodan ka tusaynaa oo haddaad naftaada ku tadaburtid adiga maanta aad saacad intaad siiso bal aada isfeeriso waxdaaniyadii alla unbaa kuu soo baxaysa naftaadii aayad iyo calaamado badan baa ku jira dhinaca kale marka aada fiiriso dhinacyadaada markaad fiiriso cirkii korow kaa jiraa dhulkii hoos buu kaa jiraa midig haddaad fiiriso bidix aada fiiriso dhul iyo cir habeen iyo maalin qorax iyo dayax buurihii dhul dhulkan oo kala duwan oo meel ay gaduudan tahay meel ay dhagax tahay meel ay madowdahay hadaad dhinac kale fiiriso badihii baddan biyahan sidan u tirada badan oo markaa yacni aan yacni tira la gaaraynin tiradeeda aan la fahmaynin haddana ilaahay dadkii uu ka celiyey manaafacaadsiga laga manaafacadsanayo webiyadaan dureerayo waxaas oo dhan marka dhinacyadeenay jiraan waa arkaynaa sanuriihim waanu tusi doonnaa aayaatinaa aayadaheenaan tusi doonnaa fil aafaaqi jihooyinkan ka tusaynaa ibnu cabaas wuxuu yihi yacnii manaazil alumami alkhaaliya ummadihii tegay meelihii ay deganaayeen wa fii anfusihim nafahoodana waa ka tusaynaa haddii halaag lagu macneeyo macnuhu waxay noqonaysaa ummadihii horena meelihii ay deganaayeynay arkayaan wa fii anfusihimna iyaga laftooda jirada iyo masaa'ibta u imaanayso ayb qataada isaga wuxuu yihi waqaa'icu llahi fi lumam wa fii anfusihim yowma badrin ayb mujaahid iyo xasanulbasri iyana waxay dhaheen ma yaftaxu min alqura maa yuftaxu min alqura calaa muxamedin sala allahu calayhi wasalama wlmuslimiin fi laafaaqida waxaa lagu macneeyey meelaha nebiga iyoiyo asxaabtu ay qabanayeen oo ay dacwada ku faafinayeen ee iyagu gacanta ku dhigaayeen wa fii anfusihimna waa fatxu maka yani nebigu hadduu meelihii soo qabsaday uu soo ciriiriyey meelo badan ee wa fii anfusihimna waawaa ka tusaynaayo makadii dhexdeedii waay waa fatxu maka sidaana waa loo macneeyey fi laafaaqi macnihii horena waa lagu macneeyo aqdaaru الsamaai walardi min alshamsi walqamari wاlnujuumi wاlnabaati wاlashjaari walanhaarina wa fii anfusihimna min latiifi الsancati wa badiici اlxikmati xataa yatabayana lahum anahu اlxaqu macaanidaa dhan waa ku jiraan marka aayadaha baan tusaynaa xataa yatabayana lahum ilaa uu uga cadaanayo ayaga annahu qur-aanku alxaqu inuu yahay awalam yakfi miyownan ku filnayn birabbika ay rabbuka rabbigaa miyownan ku filnayn annahu isagu calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa shahiidun midkii markhaati u ah oo og inuu yahay miyaanu ku filnayn al alle inuu markhaati yahay shay kastaa dushiisa markhaati uu ku yahay miyownan ku filnayn ayb ba-daani marka awalam yakfi birabbika ay awalam yakfi rabbuka bada marka waxay noqonaysaa zaa-idatun litawkiid yani macno waa leedahay laakiin icraabka xaggiisa alaa hooy inahum iyagu fii miryatin shaki dhexdii ayay ku sugan yihiin min liqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa xaggiisa ay uga sugan yihiin alaa hooy inahu alleh bikulli shayin shay dhammaantiis muxiidun kii koobay oo cilmi ku koobay hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed dersiga inta bishan ka dhiman xoogaa waa hakanaa bisha dambaan un insha allahu tacaala bilowgeeda bisha shanaad hadda ayaan isu soo noqonaynaa insha allahu tacaala marka adu waa un iska saddex usbuuc meelahaas ayuu hakad gelayaa marka sidaa hala ogaada hana laga raalla ahaado duruufo kale iyo uun waxyaabo kaleo uun dacwo iyo ku tacalluqa marka uun dacwada iyo ku tacalluqo iyo cilmiga laftiisa halkan wax un ku tacalluqa jira jiraya insha allahu tacaala oon mashquul ku ahaanaya marka haka raalla ahaada hana khiyaarta insha allah